aad buu mahadsan yahay maxamed faarax shire halkaad nagala socotayna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahim daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa inala socodsiinaya
waayahay ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan warqadda ugu horraysa ibraahim oo haddaa markiiba daf usoo idhaahdo waxa ay ka timid hooyo xabiiba yaasiin liibaan iyo aabbee xujaale aadan qulle xasan xujaale aadan qulle iyo cali xujaale aadan qulle iyo ubax xujaale aadan qulle nasre nuur ibraahim macawaale xujaale aadan qulle jamaad maxamuud qaasim liibaan iyo maxamed xujaale aadan quule iyo deel xujaale aadan quule iyo reerah geedi aadan quule iyo reer cusmaan aadan quule iyo sidoo kale reer buraash aadan qulle iyo reer marsheeyo aadan qulle iyo eedo dhuubo aadan qulle waa dhammaan reer quule iyo eedo cadar aadan qulle dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan dhammaanna dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan iyaga oo kala jooga meelo kala duwan arooska iyo aroosada cabdi xujaale aadan qulle iyo maryan mukhtaar liibaan oo arooskooda uu ka dhacay degmada guraadha moole baa la yidhi ducaduna waa xaggiina baa liibrahino arooskaasi waxaan leenahay kala kulmo bashbashi iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed xasan budle iyo hooyo xabiibe taani ducaale iyo hooyo seenab faarax iyo carruurteeda iyo waxay yidhahdeen muuse budle iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo ruqyo budle iyo odageeda iyo carruurteeda iyo siciid budle iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo sacad budle iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo khatre budle iyo odageeda iyo carruurtooda iyo faadumo budle iyo odageeda iyo carruurtooda iyo mustafe budle waxaana ay jecel yihiin inay bogaadin iyo hambalyaba ay u diraan doctor cabdirasaaq cali cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen kaltuun axmed oo muuse oo muhirkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan eebeeda kaga baryaynaa in aad isku waartaan oo ubad qayb qaba oo eebeeda kala sii aamin ayaa leenahay warqadanna ibraahim intaadan soo qaban heesta ugu horreysa haddaan ka gaarsiiyo waxay ka timid annagoo kale ah baa layidhi dhammaan reer cabdi sheekh iyo dhammaan reer shariif cidruus iyo cusmaan macalin ibraahim cusmaan foto buu ku magac dheer yahay iyo faysal cabdalla derow iyo cabdalla xasan buulle iyo cabdinuur abuukar mursal iyo mustaf sheekh cabdulaahi waa mustaf sheegow iyo isaaq maxamed nuur iyo cabdulaahi ibraahim maxamed doonow iyo sidoo kale cabdiwahaab sheekh aadan iyo cabdulaahi abuukar mursal isaaq maxamed nuur dakhare baa la yidhi iyo cabdulaahi ibraahim maxamed doonow iyo cabdiwahaab sheekh aadan iyo cabdulaahi abuukar mursal waxay taanid u dirayaan xuseen cabdisheekh iyo nimco shariif ciidruus oo wiil iyo gabar mataano ah ay ugu dhasheen baa la yidhi portland oregon baa layidhi waa dalkan maraykanka waxaana loo bixiyey baa la yidhi sumaya xuseen cabdi sheekh iyo yaxya xuseen cabdi sheekh waxaan leenaha bay yidhaahdeen soo barbaara ducaduna waa xaggiina baa la yidhi ibrahim maxaa ku ducinaysaa wiilkaas iyo gabadha mataanaha ay ku dhashay portland dalkan maraykanka waxaan leenahay allah idinka dhigo mataano soo barbaara oo waalidkood iyo dalkooda iyo diintoodaba anfaca waa tahay heestii ugu horreysay waa la aawe ninku aaminay oo ku ixsaamo ah misiir ah haye uurkiisama
masaasa waad dhamaystirtid beydka ibraahidow de waxaan islaya amaad hees kala gashaa
codkii macaana banaanka axmed danaaji sacad
waa tahay waa la'aawe iyo codkii macaane axmed naaji sacad oo ay fanaaninta la jiibanayeen oo ay ka dhex muuqatay allah unaxariiste faadimo qaasim rowli intaas haddaan kaga gudub macaasho warqadda xigta haddaan soo qabto waxa ay naga soo gaartay caasho diiriye iyo faadimo buulo burte iyo wax idhaahdeen shamse bashiir iyo iishe cusmaan sheekh iyo luul jilcow iyo ruqye xayiisi iyo waxay yidhaahdeen hooyo faadumo xasan shuuriye iyo hooyo batuulo cusmaan xasan waxaanay jecel yihiin inay dhammaantoodba ay halkan ka salaamaan hambalyen u diraan liibaan maxamuud maxamed iyo ayaan maxamuud diirshe oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada london dalka britain waxaana ay leeyihiin waxaan eebe uga baryeen ameerikooda inuu horseedo guur qeyr qaba oo ay kala kulmaan bashbashii barwaaqo aamin ayaan aniguna leenahay waa tahay warqadana waxaa la yidhi waxaa halkan tahnid aroosa ka diraya dadka kale ah aabe cabdirashiid xaashi iyo hooyo sureer xirsi maxamuud iyo axmed cabdirashiid xaashi iyo maxamed waa mahad cabdirashiid xaashi iyo karaama cabdirashiid xaashi iyo najmo cabdirashiid xaashi iyo sidoo kale sharma arkay cabdirashiid xaashi iyo maamo shamis cismaan cilmi iyo muxube cismaan cilmi iyo raxmo cismaan cilmi qarad xirsi maxamuud iyo fardowse xirsi maxamuud iyo deeqo xuseen warsame iyo ugu dambayntii cadar xaashi cali iyo dhammaan shaqaalaha redio daljir cabud waqalyiri waxaanay dhammaantood kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahnid aroos u dirayaan farta iyo faraatiga baa la yidhi boqorka iyo boqoradda hee waa maxamed cabdirashiid xaashi iyo marwadiisa farxiyo saciid arooskooda waxauu ka dhacay baa la yidhi dalka sweden ducada waa ibraahim xasan daandure iyo caashi cuud baa la yidhi ibraahimow haddii warqadiin aan akrinay dhegaystayaashii aan gaarsiinay heese wan wanaagsan aan u hayno ducadan may iyagoo kusoo darsadaan oo naga daayaan xilka faraha badan leh adigana u duceyso waay markaas waa waxoo dhan bay annaga nagu soo xawileen waa taa u duceynaa duca maxay noo dhibtaa waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii barakoobo bad khayr qabana lagu kala helo aamin aamin ayaan leenahay dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa heesta halkudhageedu yahay ambiya codka fanaanka cabdulqaadir kaskay ambiyaay walaale nafku aamintaa wax kuu sidee
waata ibraahim mararka qaarna saasaa loogu tuurtaa aada oo mahadsan tahay aye marka gacmaha la iska fiirinaa miya aad iyo aad kaskay kusoo dhawaada waxa uu ka gubay waa amaskey nafta armuda garmiso waxa uu ka gubay waa amaskey ma adkaysiba qofkan looga dhigay ilintiyo xoqdiyo ololaha jacay ma adkaysiba qofkan looga dhigay ilintiyo xoqdiyo ololaha jacay ma wabadaaba nafqadayru baxiyo tanigayay mawabagaba nafqadayrubaxiyo tanigayay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax kusidee ubax kusidee ilbiisaniyo fayo xare egan laha qalbi omuba gudul lahay ma wadadaaba nuqadayru baxdiyo tanigayaay ambi walaal alfiyo kujarnaku anta wax kusidee wax kusidee qalbisaniyo fayo xareen egan laha qalbi umamba kulalay edarimo fastaysan baax sidoo malin qaba fastaysanba siduu malin qabaa fastaysanba siduu malin qabaa welmelayne ambag baanu awadaan ambag baanu awadaan heestii ambiyo iyo codkii cabdulqaadir kaskay intaasaan kala gudubno caasha dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray hooyo faadumo banne cabdi iyo hooyo maryan axmed guure iyo waxay idhahdeen aabe jaamaca guhaad cali iyo cabdiraxmaan jaamaca guhaad fortuun jaamaca guhaad iyo fawsiye jaamaca guhaad iyo baxsan cali yuusuf iyo siciid cali yuusuf iyo xaawo cali yuusuf iyo caasho waxay idhaahdeen dallaan yuusuf iyo axmed cabdulaahi yuusuf iyo cabdiqaadir maxamed jaamac iyo xaaskiisa iyo cusmaan turaabi iyo axmed ciise iyo xaaskiisa iyo axmed maxamed maxamuud iyo habboon cabdulaahi maxamed iyo kamaal macalin daahir waxaana ay jecel yihiin in ay halkan ka salaamaan tahniyadna ay u diraan faarax cali yuusuf oo waxay idhaahdeen wiil ugu dhashay zambia waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed faarax cali waxayna leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo waalidkiisa iyo dadkiisaba anfaca amin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha gaar ahaan hay waa caashicuud baa layidhi iyo ibraahim xasan daandure waa ta waan idinka guddoonay mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xigta bay yidhaahdeen ah, waxaa tahniyad diraya annagoo kale ah hooyo bishaaro macalin cumar hooyo suuday aadan xasan adeer maxamed gaab macalin aabe shariif axmed aabe maxamed xasan nuur abti xuseen aadan xasan abti ibraahim aadan xasan kiish iyo abti ismaaciil aadan iyo yuusuf maxamed nuur iyo cali maxamed macalin cabdiraxmaan macalin isxaaq waa maxamuud macalin cumar dhammaan reer macalin cumar yuusuf maxamed nuur cali maxamed macalin cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo suleymaan maxamed nuur jacfar iyo abshiro macalin isxaaq iyo muslimo xuseen mursal iyo haajiro maxamed nuur iyo aadan xuseen mursal waxa uu ku magac dheer yahay sheekh aadan iyo sidoo kale habi khaliif waa tahay habin waa lala bax ibraahino habi khaliif waa farxaan miya mise mise waa farxada mise waa farxad waa tahay iyo habi khaliif baa ugu dambeeya marka habi khaliif ma ma wiil baa mise waa gabar marka magacu miduyaaba dhammaana dadkaasi waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi maxamed shariif axmed cadow iyo faadumo madgaab macalin arooskooda uu ka dhacay magaalada mandheere ee dalka kenya taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay maaje sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana leenahay bay idhahdeen allah ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano wada jira oo nabadgalana waa la yidhi aamiin aamiin aamiin warqadan waa lasoo dhammaystiray sideedaan u akhriya ibraahim wada jire nabadgala dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caasho mahad xasan colow iyo hooyo saraado xirsi diiriye iyo cabdishakuur salaad dhoore iyo hanad cabdi xasan iyo asad cabdinuur balbalaad iyo waxay yidhaahdeen faysal cabdinuur balbalaad iyo mustaf cabdinuur balbalaad iyo cadar cabdinuur balbalaad iyo zahro cabdinuur balbalaad iyo leylo cabdinuur balbalaad iyo ayaan cartan barre iyo nasro maxamuud raage iyo shamse khaliif labaale iyo anzal axmed cabdinuur iyo cabdiweli cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay halkan ka salaamaan heestaana ay la dhegeystaan hooyo nasteexo xasan colow iyo waxay yidhahdeen aabe cabdinuur balbalaad oo wiil ugu dhashay guriceel galgaduud waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen asmar waxaana ay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara ducadana waa xaggeena caasha wiilka maxaa ugu ducayn lahayd allaha soo barbaariyo oo ha noqdo midkii soo weynaada waalidkiis iyo walaaladiis iyo dalkiis iyo diintiisaba wax u tara aamiin warqadan aan soo qabtay ibrahim aan ka gaarsiiyo dhammaan reer cabdi sheekh iyo dhammaan reer shariif ciidruus baa layidhi iyo cusmaan macalin ibraahim cusmaan foot waa warqadan marka lasoo noqoto iyo faysal cabdalla derow iyo cabdalla xasan buulle iyo cabdinuur abukar mursal iyo mustafa sheekh cabdulaahi mustafa sheegow iyo isaaq maxamed nuur iyo cabdulaahi ibraahim maxamed doonow iyo cabdiwahaab sheekh aadan iyo cabdulaahi abukar mursal waxaa halkan tahnida lasoo ugu daraynaa bay idhaahdeen xuseen cabdisheekh iyo nimco shariif ciidruus oo wiil ugu oo wiil iyo gabar mataano ah ay ugu dhasheen portland dalkana maraykanka waxaana loo bixiyey bay idhaahdeen sumaya xuseen cabdisheekh iyo yaxye xuseen cabdisheekh waa tahay waxaan ugu duceynaynaa labadaasi wiilka iyo gabadha mataanaha ee Portland ku dhashay in ay noqdaan kuwii soo weynaaday ee wanaagsanaada dadkooda dalkooda dadkooda iyo diintoodana waxutara aamin maxaan dhegeystayaasheena usoo qaban lahayn al waa hees malaha nagu bannaan dabayl yahay naf baad dibadiga jirto damba ay hogaaminaysa Ay.
dabeelyahay yaa xaggaasaa laga jira waxay tiray waa tii waagi hore oo hudhudka iyo shimbiraha iyo la diran jira moogta ibrahino waxay Haye.
tiri malaha dabayshii ay dhex qaadaayeen maaba dirsatid haye shimbir intuu meelahaa sii fadhiisa lahaa dabayshaa ka dheeraysa oo meeshay dhex mushaaxayeen maaba iyada sii dhex mushaaxisida ay tiri een, haldhaa codkii macaana waa faadumo cali cilmi haldhaa
dabeelyahay iyo faaduma haldaac ayaa intaasi aan kaga gudbaynaa dhinaca warqadaha ayaan ku noqonaynaa dambaalkan waxa uu naga soo gaaray xuseen cali shuurow iyo hooyo faadumo sheekh xasan maxamed iyo aabe cali shuurow iyo xasan cali shuurow iyo muxsin cali shuurow iyo muno cali shuurow iyo nimco cali shuurow iyo luul cali shuurow iyo raxma cali shuurow waxaanay jecel yihiin inay salaamaan faaduma cumar macuw oo joogta bay yidhaahdeen texas dalkan maraykanka waxaan filaynaa inay idin dhegeysanayso warqadana haddaan soo qabto waxa ay ka timid ah, waxaa halkan tahniid aroos uga diraynaa baa la yidhi annaga oo kala ahe hooyo sureer xirsi maxamuud xaraare iyo cabe cabdirashiid xaashi cali madow iyo adeer sheekh cabdulqaadir xaashi cali iyo sidoo ka iyo xaaskiisa baa layidhi iyo carruurtiisa iyo adeer axmed xaashi cali xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo eedo cadar xaashi cali iyo carruurteeda maxamed cabdilcasiis xaashi xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdiweli axmed sahal kaafi yuusuf aadan iyo sidoo kale deeqo axmed sahal iyo sharmaarke cabdilcasiis xaashi iyo hani cabdilcasiis xaashi iyo yaasir axmed salaad dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi maraykanka soomaaliya kenya iyo yurub waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan lamaanaha isdoorta baa layidhi farta iyo faraatiga faraska iyo geeyadaha iyo boqorka iyo boqorada waa tahay waaba loo soo gabiyey maxamed cabdirashiid xaashi iyo marwadiisa qaaliga ah farxiyo saciid oo arooskoodu ka dhacay baa layidhi magaalada stockholm ee waddanka sweden waxaana leenahay bay yidhaahdeen arooskiina kii lagu nasto oo lagu nagaado oo allaha ka dhiga bay yidhaahdeen midkii loo aayo waxaan sidoo kale tahniyad dhalasho hawada u marinaynaa baa layidhi waata waa lasoo daba dhigo waa xarfaan saxaabta warqadani soo qortay maxamed cabdicasiis oo wiil ugu dhashay baa layidhi magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi canaan adinka ducada sii raaciya waad mahadsantihiin ammaan uu soo barbaar ayaan kulanaha noqo kii waalidkiisa iyo dadkiisba anfacaah caashooya waxaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa heesta waad igu bannaan tahay haye waad igu bannaan tahay yaa ku luqaynayo waxaa ku luqaynayaa fanaaninta surkayiray iyo siciid daa'uud cali mascud waa taarikooda badan
siyaay farqadayntooane boqolyuga caashaqu ina wada bariyaan anigaba siyaay farqadayntooane boqolyuga caashaqu ina wada bariyaan digayraas barwaqiyo bari sharafi taalo adiga umudan bilay adiga umudan bilays digayraas barwaqiyo bari sharafi taalo adiga umudan bilays adiga umudan bilays bandhiga xogtayde haddaan baadin kara mo fartuun kaa barin karo baashadaan mari laha
waad ugu bannaan tahay codadkii macaana ee surkayara iyo saciid daawud cali basir hadda intaasi kagu miro dhambaalkan caasho waxa uu laga soo gaaray cabdulaahi maxamed ruuraaye iyo axmed yuusuf dheeraye iyo khaliif faarax xasan iyo cabdifataax daahir cilmi iyo zakariya maxamed iyo waxay yidhaahdeen cabdiweli sheekh mursal iyo xuseen ismaaciil hiraad iyo hurfe xasan quruf iyo waxay yidhaahdeen farxaan xasan ciro iyo sacdiyo cabdi maxamuud iyo hibo sheekh cali iyo maxamed saalax guure iyo farxiyo nuur nageeye iyo maxamed nuur nageeye faaduma yuusuf taxadar dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin inay tahniyad ay u diraan iyo heestaanba ayna la dhegaystaan faarax cali yuusuf oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen zambia waxaana wiilkaas loo bixiyey maxamed faarax waxayna leeyihin allah ka dhigi kii soo barbaaro oo waalidkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa afa aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadana waxay ka timid abe cabdulqaadir xuseen mire iyo hooye cashir maxamuud cawaale iyo caruurteeda oo kale ah mawlid cabdulqaadir xuseen mire iyo xamdi cabdulqaadir xuseen mire faysal cabdulqaadir xuseen mire yurub cumar jaamac iyo caruurteeda deeqa cumar jaamac iyo caruurteeda maxamed cumar jaamac adeer cabdulaahi jaamac mire iyo caruurtiisa iyo adeer cali xuseen mire iyo caruurtiisa iyo eedo asli cali xuseen mire eedo shamis xuseen mire iyo abtiya baa layidhi maxamed maxamuud cawaale iyo caruurtiisa iyo abe waa iyo habaryaro baa layidhi faadumo maxamuud cawaale iyo caruurteeda iyo sidoo kale habaryaro khadiijo maxamuud cawaale iyo caruurteeda dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan farxiyo cabdulqaadir xuseen iyo saygeeda maxamuud maxamed cusmaan oo meherkoodu ka dhacay baa layidhi dalka sacuudi arabiya caasimada riyaad waxaan leenahay bay yidhahdeen guul guulle lagama waaye gobonimo ku aqalgala aamiin dhambaalkan waxa uu ku bilowda waan islaamana caashicuud iyo ibraahim daandure barnaamijka ambaliyada heesaha ee v o a waanu idinka qaadnay waxaana ay yidhaahdeen waxaan nahay injineer borow iyo dejiyo sheekh iyo faadimo xulbaale iyo caruurteeda sacdiyo sheekh cabdulaahi iyo naseexo sheekh cabdulaahi iyo mukhtaar sheekh cabdulaahi iyo aamine sheekh cabdulaahi iyo aabe sheekh cabdulaahi dhammaan waxa ay jecel yihiin inay heestan iyo taaniyadba ay gaarsiiyaan waxay yidhahdeen cabdulaahi xulbaale iyo afadiisa hani cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay nairobi dalka kenya wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdulaahi waxayna leeyihiin ducada idinka le waayo allah ka dhigi kii soo barbaaro oo waalidkii anfaca aamiin bal heesta xigta ibraahino ladan iyo codkii xuseen miirale
Thank you.
ladan intaasaan kaga gudbanaa iyo codkii xuseen meer aal caasha halka hormaraya dhambalkan waxa uu naga soo gaaray caasho diiriye faadumo buulo burte iyo shamso bashiir iyo iisho cusmaan sheekh iyo luul jilcow iyo ruqyo xayeysi iyo samsam cali iyo waxay yidhaahdeen hooyo faadumo xasan shuuriye iyo hooyo batuuro cusmaan xasan waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyadayaan liibaan maxamuud maxamed iyo ayaan maxamuud diirshe oo meherkooda uu ka dhacay bay yidhahdeen magaalada london ee dalka britain waxaanay leeyihiin guur kheyr qaba ayaan idinkugu duceynana aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa warqadanna ibraahina haddaan soo qabto waxa ay ka timid waa gebagabadii barnaamijka baan kusii siqaynaaye ayay faadumo baaruud tarabi iyo hooyo aamine cismaan xirsi hooyo xayaad cismaan xirsi hadhega weel hooyo khadar cabdullaahi xirsi hooyo khadar cabdullaahi xirsi waa tahay iyo caruurteeda iyo abi cabdiraxmaan maxamuud roble iyo amaal cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo najax cabdiraxmaan iyo sheygeeda dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan boqorka iyo boqoradda baaliyo farta iyo faraatiga usha iyo diirkeeda waa tahay waa mudane waxaa la yidhi faarax qani cabdiraxmaan maxamuud iyo marwadiisa suuban saynab degan cabdulaahi maxamed oo meherkoodo uu sagaalkii bishan abril uu ka dhacay baa layidhi magaalada boosaaso waxaan ugu ducinaynaa bay yidhaahdeen guur kheyr qaba in uu meherkaas u horseedo oo ay ubad kheyr qaba kala helaan aamiin heesta ugu dambaysa soor galey ku soo dhowaada heestaasi soor galley ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cud ayaa inala socodsiinaya halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee v o a